والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين عشر كينا عاو إن شاء الله تعالى وحو كسر سنان دونا نعيم أهل الجنة كما ورد في القرآن والسنة نعمة إلهي سبحانه وتعالى أودي أهل الجنة sida uu ku sifeeyey alqur'aan alkariim iyo sunnada rasuulku calayhi salaatu wasalaam maqsuudka iyo ujeedada ilaahay subxaanahu watacaala uu ka leeyahay sheegitaanka jannada iyo sifooyinkeeda wanaagsan waa in la jeclaysiiyo nafta ibni aadamka iyo mukalafka si ay ugu dadaalaan oo ay ugu shaqaystaan daarkaa gelitaankeeda iyo naciimkaa gaadhitaankiisa ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku beeray ibni aadamka baahi ay qabaan oo joogta ah waxa ay dareemayaan mar walba inay inuu wax ka maqan yahay hadday noqoto qalbigooda iyo hadday noqoto xubnahooda kaleba baahida caynkaasi waa mid joogta oo aan dhammaan ahayn ilaa addoonku uu galayo daarta ilaahay subxaana watacaala nicamka faraha badan uu ku diyaariyey ilaahay subxaana watacaala waxa uu ka dhigay jannada silcadu usoo bandhigay addoomihiisa taasoo ilaahay subxaanahu uu sheegay wixii lagu gadan lahaa ee lagu iibsan lahaa ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna ilaahay waxa uu ka iibsaday mu'miniinta nafahooda ayaa uu ka iibsaday iyo xoolahooda waxa ilaahay subxaanahu watacaala ugu bedelayaana waa janno waxaa rabbi uu tilmaamayaa iibka noocaasi inuu yahay mid dhaba oo aanu ahayn mid waxa weeyaan iska sawiritaan ah faistabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih wadalika huwa alfawzu alcadiim waxaa rabbi uu leeyahay ku bushaaraysta iibka noocaasi ee aada gasheen oo ilaahay naftiina iyo maalkiina aada janno kaga bedelateen waxaa ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamayaa qofka ilaahay naftiisa iyo maalkiisa janno kaga bedeshaa inuu yahay liibaantii weyneyd inuu yahay mid gaadhay sidaa awgeed baa rabbi subxaana watacaala waxa uu qur-aanka ku farabadiyey sheegitaanka jannada iyo sifaynteeda iyo ka warimitaanka naarta iyo sifaynteeda ilaahay subxaana watacaala labadaba inta badan isku mar buu sheegaa ina alabraara lafii naciim waina alfujaara lafii jaxiim waxaa rabbi uu tilmaamayaa kuwii wanaagga iyo khayrka sameeyey inay yihiin kuwa nicmo ku jira kuwii xumaanta iyo macsiyada iyo kufriga looga taag waayeyna inay yihiin kuwa jaxiimo dhexdeeda jooga ilaahay subxaana watacaala marka uu sheego sifooyinka ay leedahay jannadu ee waa wanaagsan waxaa rabbi subxaana watacaala uu raaciyaa limithli hada falyacmal alcaamiluun nicmada iyo jannada iyo wanaaggaas oo kale ha u shaqaystaan kuwa waxa weeyaan shaqaynaya wax qabanaya waayo ibni aadamku intuu adduunyada joogo ama janna ayuu u shaqaysanaya oo hawsheeda u hayaa ama naar ayaa u shaqaysanaya bal ilaahay subxaana watacaala waxa uu tilmaamay inay tahay jannadu mid ka mutaysatay ibni aadamka inay ku sameeyaan munaafasa inay u baratamaan oo ay u kala dheereeyaan oo mid waliba waxa weeyaan uu isku dayo kuwa kale inuu uga dheereeyo waxaa rabbi uhi wafii dalika falyatanaafasi lmutanaafisuun jannada iyo nicmada iyo wanaaggaasi la sifeeye la sheegay ha u baratamaan oo ha u kala dheereeyaan dadka waxa weeyaan baratanka iyo kala dheerayntu ay hamadooda iyo niyadooda ay ku jirto rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay jannadu inay tahay silcad ilaahay uu soo bandhigay laakiin inaanu qiimaheedu jabnayn sida loo helayaana aanay fududayn ee u baahan tahay dadaal iyo juhdi dheeraada wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man khaafa adlaj waman adlaja balaga almanzil alaa ina silcata allahi haaliya alaa ina silcata allahi aljanna wuxuu leeyahy rasuulku qofka baqda oo ka baqda waxaanu aanu jeclayn oo raalli aanu ka ahayn inay la kulmaan ama wax wanaagsan uu jecel yahay inay seegaan qofka caynkaasi wuxuu sameeyaa gudoodi waxaanu gara garanaynaa qofka musaafirkaa hadduu ka baqdo masaafadu inay ku dheeraato ama qoraxdu ay ku kululaato amase waxa weeyaan uu gabalku ka dhaco oo meeshii inuu gaadho ay u suurtogeli weydo waxa uu sameeyaa inuu bilaabo safarka goor hore gudoodii ayaa uu bilaabaa waxaynu garananay ibni aadamku adduunyada wuxuu ku yahay musaafir waxaa loo baahan yahay markaa sida qofka musaafirka ahi goor hore uu baxo waagu intaanu baryin ama waagu markuu baryo u dhaqaaqo sidaasoo kale inuu gudaa loo baahan yahay meesha loo gudayo loo cararayaana waxa weeyaan jannada wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka waxa weeyaan guda meeshii uu doonaayo ee guureeya meeshuu doonayay goor hore ayaa u gaadhaa alaa ina silcata allahi haaliya ogaada buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay silcada uu soo bandhigay mid taban maaha aada bay qaali u tahay qiimaheeduna waa uu badan yahay waxaa loo baahan yahay ibnu aadamku inuu wax dhaafsado alaa ina silcata allahi aljanna ilaahay silcada uu soo bandhigay wax kale maaha waa janna weeyi qofkii markaa jannada doonaa jannadu waa haali waa inuu wax haaliya bixiyo si wax waxaa qaaligaa u helo waayo shayga qaaliga waxaa lagu helaa in wax qaaliya waxa weeyaa la bixiyo waxaa qaaliga u bixinaya waa naftiisa iyo maalkiisa iyo waktigiisa iyo wax kastoo waxa weeyaan uu jecel yahay iyadoo jannadu ay sidaasi tahay ayaa haddana wuxuu ka warramay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam in camalka ibni aadamku aanu jannada goyn karin camalka ibni aadamku sabab buu noqonayaa jannada gelitaankeeda laakiin jannadu waa ay ka qiimo badan tahay oo camalka ibni aadamku ma goyn karo jannada waxaa lagu helayaa ilaahay naxariistiisa tabaaraka wa tacaala ilaahayna wuxuu sabab uga dhigayaa acmaasha saalixa la samaynayo iyo xumaanta iyo macsiyada oo laga dheeraado jannada wuxuu tilmaamay rabbi subxaanahu wa tacaala inay waddo quro loo maro leedahay jaxiimina inay leedahay waddooyin fara badan oo dadka waxa weeyaan gaadhsiiya sidaana waxay isku waafaqeen rususha kuwoodii u horreeyey ilaa kii u dambeeyey oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilahay yihi waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh walaa tattabicu subul fatafaraqa bikum can sabiili waxaa rabbi uu leeyahy waddadaydii waa taa waa islaamnimada uu la yimid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee iyada raaca iyadoo qura ayaa idin gaadhsiinaysa ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo naxariistiisa iska ilaaliya waddooyinka faraha badan ee waddadaasi ka leexday midig iyo bidix uga leexanaya waddooyinkaasi oo weliba shaydaan uu taagan yahay oo dadka waxa weeyaan ugu baaqayo oo uu leeyahay waddadani way dheer tahay waanay fog tahay kuwan ayaa dhowo markiiba meesha doonaysay ku gaadhsiinaya soo leexo shaydaankaasina waxaa loo baahanyay qofka ibnu aadamki inuu iska ilaaliyo waxaa ila uu tilmaamay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam bishaaro aada iyo aada u weyn oo u bushaareeyey ummadiisa alumma almuxamadiya ummata alislaami waaltawxiid bishaaradaasi oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay naxnu alaakhiruuna alawaluun yowma alqiyaama wanaxnu awalu man yadkhulu ljanna bayda anahum uutuu lkitaaba min qablina wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaynu nahay ummadda ummaddiisa ayuu la hadlayaa waxaynu nahay kuwa ummadaha u dambeeyey kitaabkeenuna waa kitaabkii u dambeeyey la soo dejiyey hase ahaatee maalinta qiyaamo waxaynu nahay ummadaha kuwa u horeeya waxaynu nahay cidda u horreyse jannada gelaysa waa ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy iyaga ayaa kitaabka la horsiiyey innaguna waa aynu ka dambaynay laakiin innaga ayaa jannada uga horeynayna waa bishaaro aada iyo aada u weyn oo ay tahay ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay ku bushaaraysato bushaaro labaad buu sheegay rasuulkeenu bishaaradaasi oo ah inay tahay ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadaha jannada gelaya ta ugu faraha badan wuxuu leeyahy cabdullaahi ibnu mascuud qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam amaa tardawna an takunuu rubaca ahli ljanna fakabarna waxau leeyahy rasuulku wuxuu nagu yihi war miyaydaan raalli ku ahayn inaad noqotaan ahluljannaha rubucood inaad noqotaan markaasaanu takbiiranay bay leeyihi saxaabadu farxad awgeed allahu akbar baanu mar qura wada nidhi waanu ishayn kari weynay inaanu rubuca ahliljanna noqonana raalli baanu ku nahay baanu nidhi uma qaala amaa tardawna an takunuu huluta ahli ljanna wuxuu ihi rasuulku miyaydaan raalli ka ahayn inaad noqotaan ahluljannaha saddex meelood ow meel intii hore waa ka badan tahay fakabarnaa bay leeyihi saxaabadu waanu takbiiranay allahu akbar baanu nidhi farxad awgeed iyo arrinka anagoo weyneyneyna uma qaala inii la arju an takunuu shatra ahli ljanna waxaan rajaynayaa buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaad noqotaan ahluljannaha barhkood marka laba loo qaybiyo meel inaad noqotaan waa farxad aada iyo aada u weyn waana bishaaro aada iyo aada u weyn laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wasa ukbirukum can dalik ma almuslimuuna fi lkufaar إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض وحلي أرين كان وحا كيني مسلمين تؤاد بيوغيريهن قال هذا وقت قاسي وحاني كدقيهم بولي رسولك عليه الصلاة والسلام مسلمين تو marka loo eego kuwa ilaahay ka kufriye ka gaaloobay sida tin madow oo ku yaala dibi cad ama tin cad oo ku yaala dibi waxa weeyaan madow sidaasi ayaa u yar yihiin sidaa awgeed ba waxa weeyaan iyagoo ay yihiin kuwa noqonaya shatru ahli ljanna ahluljannaha marka loo qaybiyo laba meelood meeshood bishaarada caynkaas iyo walaalayaal waxaynu u sheegaynaa si ay u noqoto arrin inoo jeclaysiiso jannada si ay u noqoto arrin kalifta inaynu u shaqaysano si ay u noqoto waxa weeyaan arrin kalifta inaynu ka fogaano wax kasta oo jannada waxa weeyaan inaga fogeynaya rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu faray ummadiisa in fara badan inay ku dadaalaan ilaahayna subxaana watacaala ay weydiistaan shay kastaoo u dhaweynayo jannada ilaahayna subxaana watacaala ay ka magan galaan shay kasta oo jannada ka fogeynaya oo naarta xaggeeda waxa weeyaan u dhaweynaya walaalayaal jannadu waa ay ka weyn tahay sifo kastoo aynu sawarin sawiranayno iyo shay kastoo marka laga hadlaayo qalbigeenna kusoo dhacaaya waxaana ilaahay subxaana watacaala had iyo jeeraaleh uu iska rabdhigaa adduunyada iyo jannada daarulaakhira oo jannada markaasi looga jeeda xagga wanaageeda marka laga hadlaayo waxaana rabbi subxaana watacaala uu tilmaamaa inay daartaasi tahay noloshii dhabta ahayd waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamaa noloshan adduunyadu inkastoo raaxo iyo wanaag addoonku uu ku helo inaanay waxa weeyaan waxba ahayn marka la garab dhigo nolosha aakhiro iyo jannada rabbi subxaana watacaala uu diyaariyey wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yihi acdadtu licibaadiy asaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaa rabbi uu leeyahy waxaanu diyaariyey addoomahayga wanaagsan waxaanay ili qaban dhegina isagoo kale aanay maqal qof ibni aadamana qalbigii aan kusoo dhicin isagoo sifadiisii xaqiiqiga ahayd leh waxbaynu ka maqmaqlaynaa waxna waynu ka sawiranaynaa laakiin xaqiiqadeeda waxa weeyaan ma gaari karno ilaa addoonku uu galo oo si dhaba si dhaba waxa weeyaan uu arko wuxuu yihi mistaaqu dalika fi kitaabi illah falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyun jazaan bima kanuu yacmaluun arrinkaana kitaabka ilaahay baa dhabeeyey wuxuu yihi rabbi subxaanahu watacaala nafna ma ogatay doonaysaba ha noqotee waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu u qariyay addoomihiisa wanaagsan oo ah wax indhahooda ay ku doogsadaan oo laabahooda ay ku qaboobaan taasi oo abaalmarin laga abaalmarinaayo wanaaggii waxa weeyaan ay sameeyeen sidaa awgeed baa wuxuu yihi cabdullaahi ibnu cabbaas adduunyada ma yaallo waxyaabaha jannada yaallo wax ka mid ilaa xagga magaca marka laga eega mooyaane malabka jannada yaallaa kan adduunka la mid ma aha oo khamriga yaallaa kan adduunka la mid ma aha oo cinabka yaallaa kan adduunka yaalla mid lamida ma aha waxa aynaan u sawarin karin oo aynaan waxa weeyaan u qaabayn karin oo xaqiiqada daartaasi aynaan u gaari karin waayo waa daar ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisa uu ku abuuray oo ilaahay uu ka dhigay meelay degaan kuwa uu jecel yahay oo rabbi subxaanahu watacaala uu ka buuxiyey naxariistiisa iyo waxa weeyaan karamkiisa iyo raalli ahaanshihiisa oo ilaahay uu ku sifeeyey inay tahay naciim lagu gaadhayo liibaanta weyn oo rabbi subxaanahu watacaala khayr oo dhan dhexdiisa uu dhigo xabadi aanay ka maqnayn oo rabbi uu ka tahiray shay kastoo ceeba iyo shay kastoo nuqsaana iyo shay kastoo waxa weeyaan wax dhibaateeya haddaad isweydiiso ciiddeedu maxay tahay ciiddeedu almisku wazacfaraan weeye almisku wazacfaraan xagga udgoonka iyo quruxda marka laga eego haddaad saqafkeeda sare wuxuu yahay aada isweydiiso waa carshu raxmaan allah raxmaanka tabaaraka watacaala carshigiisa haddaad isweydiiso qururuxeedu wuxuu yahay waa allu'lu'u waaljawhar waa macdanahaasi qaaliga ah iyo dhagaxaantaasi qiimaha badan ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ku goglay haddaad isweydiiso maxaa dhismaheedu uu ka kooban yahay waa laban dahaba iyo laban waxa weeyaan fidaah kaynteeda haddaad isweydiiso waa kayn aanay jirideedu ahayn qori iyo xaabatoona aanay ahayn jirideedu ama waa dahab ama waa fido midhaheeda haddaad isweydiiso wax la suurayn kara maaha xagga waaweynida hadday noqoto iyo xagga dhawaanshaha iyo xagga macaanka iyo dhadhanka waa ay ka macaan tahay waxa weeyaan min alcasal waa ay ka jilicsan tahay min azub waxa la yidhaahdo burcadka haddaad isweydiiso jannadaasi webiyaasheeda waa webiyaal caana ah oo haba yaraatee wax isbedeli aanu ku dhicin waa webiyaal waxa weeyaan biyo ah webiyaal khamri oo lagu sirkhaamahay weeyi wax kulayl iyo wax qadhaadhana aan lahayn waa webiyaal casal ah bimacnaa malab saafi ah oo aan la foojari garayn sidaasi ayaa rabbi subxaanahu watacaala uu ku sifeeyey waxaa ilaahay inooga warramay walaalayaal ahluljanna marka jannada ay gelayaan in la soo dhawaynayo oo naciimku halkaasi waxa weeyaan uu ka bilaabmayo waxaa rabbi uu leeyahy wasiiqa aladiina ataqaw ila aljannati zumara xataa idaa jaa-uuha wafutixat abwaabuha waqaala lahum khazanatuha salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin waxaa rabbi uu leeyahy waxaa la kaxeeya ahluljannihii si fiican oo waxa weeyaan aanay ku jirin qayle iyo buuq oo aanay ku jirin in waxa weeyaan la garaacayo ayaa loo kaxeeyey oo degan waxaa rabbi subxaanahu watacaala u leeyahy jannada xaggeedaa loo kaxeeyey iyagoo koox kooxa waxa weeyaan oo qaybsan waxaa rabbi uu leeyahay markii jannadii ay yimaadeen waxaabay yimaadeenba iyadoo waxa weeyaan albaabadii loosii furay wafutixat abwaabuha macnaa albaabadii oo xidhan markaasi may tegin laakiin albaabada waaba loosii furayba waxay ku yidhaahdeen buu leeyahy ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igtii ilaahay jannada uu u diray salaamun calaykum waa ay salaameen nabadgeli iyo wanaag dushiina ha ahaado tibtum waad wanaagsanaateen bay leeyihiin adduunka intaad joogteenna wanaag baad ka shaqaynayseen aakhirana waa tanoo janno iyo naciim baa laydin diyaariyey ee fadkhuluuhaa khaalidiin gala jannadii waa tana ilaahay idinku ballan qaadayay iyadoo aad tihiin kuwa ku waaraya waxaa markaa loogu bushaaraynayaa wanaag iyo khayr waxaa loogu bushaaraynayaa nicmadaasi inaanay ahayn midaan kala go ahayn ee ay tahay mid joogtaa waxaa rabbi subxaanahu watacaala uu u yeelay jannada albaabo waxa weeyaan fara badan camal kasta oo wanaagsan oo la sameeyana dadkiisa ilaahay subxaana watacaala albaab buu u sameeyey wuxuu ihi rasuulkeenu fi ljannati tamaaniyatu abwaab baabun minha yusama arayaan laa yadkhuluhu ila asaa'imuun jannadu waxay leedahay buu ihi sideed baab bay leedahay sideed albaab ayay leedahay albaabadaasi waxaa ka mid ah albaab la yidhahda arayaan waa baabkii cokanaanta ee haraadku waxa weeyaan uu ka ba-ayay cidda gasha albaabkaasi waxaa ka gala kuwii soomi jiray ilaahay daraaddii subxaanahu watacaala u soomi jiray iyagu marka ay galaanna waa la xidhaa iyaga cid aan ahayni ka geli mayso waxaa kaluu uhi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam man anfaqa zawjayni min maalihi fii sabiili illah duciya min abwaabi aljannati kulliha ninka bixiya laba nooc oo kamida xoolihiis oo ilaahay daraaddii u bixiya albaabada jannada oo dhan baa looga yeedhaa mid walba waa looga yeedhaa waliljannati tamaaniyatu abwaab jannadu waxay leedahay sideed baab faman kaana min ahli salaati duciya min baabi salaa waman kaana min ahli siyaami duciya min baabi siyaam waman kaana min ahli sadaqati duciya min baabi sadaqa waman kaana min ahli ljihaadi duciya min baabi ljihaad qofka dadkii salaada kamida albaabka salaadaa looga yeedhaa qofka dadkii soomka kamidana albaabka soomka kii sadaqa la bixi jirayna albaabka sadaqada kii ilaahay daraaddii u jihaadiye si islaamku uu kor u noqdana albaabka jihaadka ayaa looga yeedhaa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam abuubakar baa maqlayay markuu sidaa lahaa aada iyo aad buu hadalkaasi ula dhacay u ugu farxay wuxuu yihi rasuulka ilaahay ow qofka looga yeedho albaabadaasi albaab kamida wax dhibaato dushiisa maaha macna waa mid nicmaystay ee su-aal baan ku weydiiye fahal yudcaa axadun minha kulliha ma jiraa qof albaabadaas oo dhan looga yeedhayo oo albaabadaas oo dhan gelitaankooda ka qayb qaadanaya qaala nacam wa arjuu an takuna minhum wuxuu ihi rasuulku haa waxaa jira dad looga yeedhaya albaabadaasi oo dhan macnaa acmaashaas oo dhan way sameeyeen sidaa awgeed waxay mutaysteen albaab kastaba inay ka galaan weliba waxaan rajaynayaa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam abuubakarow inaad ka mid noqoto waxa weeyaan dadkaasi albaabadaas oo dhan looga yeedhayo jannadu walaalayaal darajo qura maaha darajaadkeedu aada bay u kala sarreeyaan waxaana dadku waxa weeyaan darajaadkaasi ay u kala gelayaan kala sarreeya sida darajaadkooda ay u kala sarreeyaan marka la eego dhawaanshaha ilaahay ay u dhow yihiin iyo khayrka iyo wanaagga waxa weeyaan ay kasbadeen weynaynta ilaahay ay weyneeyeen cabsida ilaahay ay ka cabsadeen rajada ilaahay subxaanahu watacaala ay ka qabeen wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariyo muslim ay wariyeen aljannatu miatu daraja maa bayna kula darajatayni kamaa bayna asamaai waalard samadu waa boqol darajo buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam weliba darajaadkaasi maaha kuwa isku dhow dhow aada iyo aad bay u kala fog yihiin laba darajo kasta waxa udhaxaysa inta samada iyo dhulka udhaxaysa oo kale taasi waxay tusinaysaa sida darajaadkeedu aadka iyo aadka ay ugu sarreeyaan ilaahay unbaa subxaana watacaala garan kara irtifaaceeda iyo waxa weeyaan sarraynteeda waxaa kaloo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in jannada darajada ay ugu sarrayso ay tahay alfirdows waxaanu yihi idaa sa'altum allah fas'aluuhu alfirdows fainahu wasata aljanna waacla aljanna wafawqahu carshu araxmaan wa minhu tufajaru anhaaru ljanna war ilaahay haddaad janno weydiisataan firdowse waxa weeyaan darajada la yidhaahdo weydiista waayo waa ta u sarraysa waxaana ka sarreeya buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam allah araxmaanka carshigiisa halkaasi ayaanay kasoo burqadaan oo ay kasoo baxaan webiyada waxa weeyaan jannadu waxa uu tilmaamay rasuulku in ahlu jannuhu iyagoo jannadii ku jira inay darajaadkooda aada u kala sarreeyaan oo ay isu tilmaamayaan oo ay leeyihiin war bal qoladaasi halka ay ku jiraan fogaanteeda iyo sarraynteeda waxa weeyaan iyaga wuxuu ihi ina ahla aljanna layataraa'awna alguraf kama yataraa'awna alkawkab aduriyi algaadiri min alufuq ahluljannuhu waxay isku siiyaan oo bimacnaa intay isu yeedhaydha warbakaalaya eega shayga halkaasi ka bidhaamaya ee halkaa ka iftiimaya waxay istusiyaan qolalka waxa weeyaan jannadu ay leedahay iyo darajaadkeeda sida dadku markay adduunyada joogaan ay isu tusiyaan ay isugu tilmaamaan xidigaha waxa weeyaan aadka iyo aadka u fog sidaas ayaa markaa darajaadka jannadu ay u kala sarreeyaan ay u kala fog yihiin waxaa ilaahu inooga warramay jannadu inay leedahay dhisme iyo qolal inay leedahay laakin aladiina taqow rabbahum lahum gurafun min fawqiha gurafun mabniya waxaa rabbuu leeyahay kuwii ilaahay ka baqay waxaa jannada dhexeeda ay ku leeyihiin qolal qolalkaasi oo qolal kalena ay ka sarreeyaan oo si xaqiiqa u dhisan ilahay wuxuu ka warramay inay qolal iyo maqsina ay leedahay jannadu inay si xaqiiqa u dhisan yihiin buu rabbi tilmaamay si aan loo malaynin inay iska tahay sheeko iyo tusaaleyn iyo sawiritaan wuxuu yidhi abu muusa alashcari wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina lilmu'mini fi ljanna lakhaymatun min lu'lu'atin waaxida mujawafa طولها ستون ميلا فيها أهلون ويطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam muuminku wuxuu ku leeyahay jannada dhexdeeda khaymuu ku leeyahy teendho weyn shay teendho oo kalea laakiin muxuu ka samaysan yahay lu'lu buu ka samaysan yahay xabad lu'lu oo qura ayaa laga sameeyey teendha teendhadaasi oo mujawafa bimacnaa guda leh waxa uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam dherarkeedu waa lixdan mayl lixdan mayl waa garanaynaa qadar aada iyo aada u weyn inay tahay waxaana qofka muuminkii uu ku leeyahay hello fara badan macnaa dumar badan baa u jooga teendhadaa dhexdeeda dhammaantoodna waa uu ku dawaafayaa inta ay ballaar ka qabtana isma arkayaan dherarkeedu waa lixdan mayl xagga sare marka la eego marka la eego waxa weeyaan ballarkeedana dadka gudaheeda ku jira waa mid aanay sarkahayn waxaa kaloo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya dhismayaashaasi jannada uu yidhi jibriil ayaa ii yimi wuxuu igu yidhi haadihi khadiija iqra'ha salaam min rabbiha waamarahu an yubashiraha bibeytin fi ljanati min qasbin laa sakabin fiihi walaa nasab wuxuu yihi waa khadiija khadiija bintu khuwaylad waa zawjatu nabiyi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray maliku jibriil waxa uu yihi maliku jibriil nebi maxamed oo ilaahay waxa uu ku farayaa inaad inaad khadiijo salaan gaadhsiiso salaantaasi oo ka timi xagga ilaah ilaahay baa soo salaamay khadiija waa fadiilo ay gaadhay waxaa kalood ugu bushaaraysaa buu yidhi guri jannada ku yaala oo qasab ka samaysan qasabkaasi maaha kan adduunyada oo kale waa qasab lu'lu ah oo mujawafa arrinka noocaasi aa lagu abaalmariyey khadiija markii islaamka waxa weeyaan ay u dheeraysay qasbu sabqi ila alislaam markay yeelatay u dheerayntii islaamka markay yeelatay ay noqotay qofkii u horreeyey ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ee haddana u gargaaray garab istaagay ayaa guriga noocaasiiyo ilaahay subxaana watacaala uu ku abaalmariyey jazaan wifaaqa waxaa kaloo u yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam jannada ayaa waxa weeyaan laygeliyey dabeetana waxaan arkay fooq weyn oo dahab ka samaysan markaasaa waxaan idhi war yaa iskale fooqa inta leega quruxda badan markaasaa waxaa laygu yihi lishaabin min quraysh waxaa iskale nin dhalinyaraa oo qabiilka quraysh la yidhaahdo ka mid a fadanantu anii ana huwa waxaan u maleeyey buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam fooqa quruxdiisa iyo wanaaggiisa markaan ka yaabay inaan aniga ahay ninkaasi qureysheed ee fooqaasi loo diyaariyey faqultu waman huwa waxaan idhi buu leeyahy rasuulku waa kuma qaaluu licumar ibni lkhadaab fooqaasi waxaa iskale ba yidhaha jannada dhexdeeda ku yaala ee sii dhisana diyaar garaysan cumar ibnu khadaab radia allahu canhu iyagoo adduunyada dusheeda maraya ayaa jannada guryo looga sii dhisay oo loo sii diyaar gareeyey oo loogu bushaareeyey waxaa arrinka noocaasi ay ku kasbadeen waxay ku dadaaleen wixii ilaahay raallin gelinayey markaasay ilaahay raalli ahaanshihiisii bay heleen waxa ay ka durkeen wixii ilaahay cadho gelinayey markaasuu ilaahay subxaana watacaala nicmada caynkaasiiyo siiyey waxaa rabbi subxaana watacaala ahlujannaha u diyaariyey acaam raashin buu u diyaariyey qur-aankana ilaahay in fara badan buu ku tilmaamay ina almuttaqiina fii dilaalin wacuyuun wa fawaakiha mima yashtahuun kuluu washrabuu hanii'an bima kuntum tacmaluun waxa ilaahay uu leeyahay kuwa muttaqiinta ah ee ilaahay subxaana watacaala ka baqda oo ilaahay wuxuu faray la yimaada waxa ilaahay uu ka reebana ka dheeraada waxaa maalinta qiyaame ay hoos joogaan hadh fii dilaal hadh bay hoos joogaan kaynta jannaday harsanayaan fooqyadeeda ayay harsanayaan waa cuyuun waxay dul taagan yihiin ilo burqanaya wa fawaakiha mima yashtahuun waxaa la siiyo loo diyaargareeyey khudrad wax allaali waxay ka jeclaystaan marka ay qalbigooda kusoo dhacdaan saasi loo horkeenaya waxay jeclaystaan oon aan lasoo hordhigahayni ma jiro markaasaa weliba waxaa laleeyahay kuluu washrabuu haniya cuna oo caba baa la leeyahy isagaa mid hunguru mar leh macnaa haddii cunto lagu siiyo sharaab lagu siiyo oo haddana lagu canaanto oo waxa weeyaan canaan iyo hiif lagaa dabageeyo cuntahaas waxba ku tari mayso arrinka noocaasi iyagu arki maayeen haddii waxa weeyaan raashin lagu siiyo oo si xun lagula hadlo cuntadaasi ku dhadhabi mayso haddii raashin lagu siiyo oo raashinkaasi waxa weeyaan lagu leeya waa lagaaga daba imanaya oo waa lagu qabsanaya ama waa la waa lagaa xisaabinaya raashinkaa si fiican kugu dhadhabi maayo haddaad imika hudheel gashaad cunto dalbato oo cunto fiican lagu keeno waxaa laga yaabaa inaad ka warwarto wartalow lacagta aad seetaa ma kuu gaari doontaa mise kuu gaari mayso waxaa la leeyahay arrinkaasi ma jiro waxaa laga yaabaa cuntada aad cunayso inay naftaadu u baahan tahay haddana waxa weeyaan adigoon jeclaysanahayn oo meeshii aad doonaysay aanay gaadhay inaad cunayso laakin taxaamuljana sidaa maaha waa haniian maxay ku heleen bima kuntum tacmaluuna baa lihi waxaa sabab u noqday jannada caynkaasi iyo naciimkaasi wanaagii iyo khayrkii aad samaynayseen aayad kalena ilaahay wuxuu yihi bima aslaftum fi layaami alkhaaliya waxaa naciimkaasi aad ku hesheen wixii aad sii horumarsateen maalmihii tegey maalmihii waxa weeyaan adduunyada ahaa kaasi ayaa sabab u noqday macnaa waad u soo shaqaysateen ee abaalmarintii waa tane hooya ayaa rabbi subxaana watacaala u leeyihi waxaa kaloo ilaahay uu ka warramay cuntada caynkaasi inaanay go ahayn waayo haddii maalma raashin lagu siiyo oo aad ka warwarsan tahay inay kaa inuu kaa go-ayo ama lagu idhaahdo maalinkaasuu kaaga eeg yahay dee warwar baa waxa weeyaan ku haysta si fiicanna wax kuugu tari maayo laakiin iyaga waxaa lagu yidhi waa daa'im ukuluhaa daa'imun wadilluhaa buu ilaahay leeyi raashinkeedu iyo cunitaankeedu waa mid joogtaa harhkeeda iyo nicmadeeda kalena waa sidaas oo kale raashinkaasi ma aha mid ku jira weel aan indhaha waxa weeyaan faraxsi gelinahayn ama naftu ay ka boodayso xeedhooyinka uu ku jiraa sida ilaahay subxaana watacaala uu ka warramay dahab bay ka samaysan yihiin yutaafu calayhim bisixaafin min dahabin wa akwaab waxaa lagula wareegayaa buu leeya rabbi subxaana watacaala oo loo dhigdhigayaayo iyagoon ku hawshoon oo aan u kicin loo keenayaa xeedhooyin dahab ka samaysan raashinkii iyo cuntadii oo ku jirta iyo koobab saas oo kale dahab ka samaysan oo sharaabkii uu ku jiro waxaa ilaahay subxaana watacaala uu ka warramay inay kala doordooranayaan wafaakihatin mima yatakhayaruun walaxmi tayrin mima yashtahuun hadday khudradda noqoto iyo fawaakihda way kala doordooranayaan noocay doonayaan marba noocay naftoodu jeclaato waxaa rabbi uu leeyahy laxmu tayr shimbiro aada iyo aada u fiican oo kuwan adduunyada aan lamid ahayn hilibkoodna ka ay jeclaystaan marba ayaa ilaahay subxaana watacaala uu soo hordhigaya waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamay fawaakihda iyo khudradda jannada taallaa inay waxa weeyaan waxay farabadnaan ka qabto iyo qurux iyo dhalaal iyo wanaag iyo macaan iyo qiimo badnaan inay isaga ekaanayso ahluljanna waxaa rabbi subxaana watacaala uu yihi kulamaa ruziquu minha min samara risqa qaaluu hada aladii ruziqnaa min qablu wautuu wautuu bihi mutashaabiha mar kastoo waxa weeyaan midhaha jannada wax kamida loo keeno oo waxa weeyaan lasoo hordhigo waxay odhanayaan tani waa tii aanu markii hore cunnay wuxuu leeya ilaahay subxaana watacaala tii hore maaha waa nooc kale laakiin way way isu egeeg tahay sida awgeed baa tii hore oo kale ayaa waxa weeyaan ay u maleeyeen waxaa markaa ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamayaa in midhahaasi waxa weeyaan jannada ee lagu arsaaqayaa ay yihiin kuwo waxa weeyaan daahirka iyo xagga dusha isaga eeg laakiin xagga xaqiiqada waxa weeyaan iskhilaafsan oo kala duwan waxaa rabbi uu ka warramay fi lqur'aani alkariim faakihada iyo midhahaasi ahlujannuhu ay cunayaan ee ilaahay subxaana watacaala u diyaariyey inay tahay mid aada u fara badan mid suququla maaha wa faakihatin katiira laa maqtuucatin walaa mamnuuca waxaa rabbi uu leeyahay waa khudrad aada iyo aada u fara badan oo mid suququloo ku yar maaha waxaa kaluu rabbi leeyahay laa maqtuuca mid go-aysana maaha waa mid waxa weeyaan joogto ah oo kala go haba yaraatee aan lahayn waxaynu ognahay khudraddan adduunyadu iyadoo da waxa weeyaan haystay waa ay ka go-aysa waayo waktiga mid gooniya ayaa baxaysa laakin khudraddaasi jannadu mid kala go-aysa maaha walaa mamnuuca buu leeyahy rabbi subxaana watacaala mid go mid loo diidayo oo laga hor istaagayana maaha khudraddan iyo fawaakihdan adduunyadu waa mid waxa weeyaan laguu diidayo oo waxaa kuu diidi karta waxa weyaan adigoon haysan waxaa kuu diidi karta waxa weyaan iyadoo aan meeshaba aan oolin waxaa kuu diidi karta iyadoo waktigaasi aan bixin laakin tan jannadu taa waa khilaafsan tahay mid kaas og maaha waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamaya iyagoo sariirahooda iskaga raaxaysanaya in ilaahay subxaana watacaala uu rucub rucub iyadoo khudradda iyo fawaakidaasi rabbi subxaana watacaala uu soo dhaweeyey wadaaniyatan calayhim dilaaluhaa wadullilat qutuufuhaa tadliila ilaahay wuxuu leeyahay waxaa hadhac u ah oo si fiican ay u harsanayaan jannada harhkeeda macnaa hardhacaar maaha jannadu waa mid waxa weyaan harhkeedu uu yahay mid qabowgiisa iyo guud ahaantiisa macanaa meel yaroo ay kasoo gelayso wax qoraxa ama kulayl haba yaraate aanay jirin waxaa kaloo rabbi uu leeyahay wadullilat qutuufuhaa tadliila waxaa loo soo laalaadiyey oo loo soo dhaweeyey midhahaasi jannada macanaa wax hawla kaga bixi mayso sidaasi ayuunbay waxa weyaan usoo qabsanayaan iyagoo ku jira naciimka ilaahay subxaana watacaala u diyaariye kale jannooyinka iyo firaashyadaasi aynu sheegi doonana kunaxariisa ku raaxaysanaya wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka warramaya qiimaha uu leeyahay raashinka iyo cabitaanka ahlujannaha loo diyaariyey iyo inaan wax dhibaataa lahayn haba yaraate sida kan adduunyada ya'kulu ahluljannati wayashrabuun walaa yamtakhituuna walaa yatahawatuun wacaamuhum dalika jashaa kariixi lmiski yulhamuuna atasbiixa wاtakbiir kamaa tulhamuuna annafas wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam hamoodina cuntada jannada lagu cunayo sharaabkeedu kan adduunka inuu la mid yahay way cunayaan oo way cabayaan ma yeelanayaan wax candhuuf iyo wax laabta kasoo go-a ay tufayaan waxyaabaha raashinku uu sameeyo ama sharaabka qaarkiis walaa yataqawatuun ma yeelanayaan wax waxa weeyaan fadalaad iyo hadhaaya macnaa wax saxaro haba yaraatee ay yeelanayaan ma jirto waxay kamid tahay nuqsaanta ku jirta raashinkan adduunyada inuu waxyaabaha noocaasiya uu kaaga tegaayo ee la karaahiyeysta wax weya naftu ay nacdo kaasi ma leh waxaynu ognahay sharaabkan adduunyadu qofka waxa uu kaga tegaya kaabi fara badan oo laga yaabo qofka marka qaarkood inay dhibaatayso oo uu karaahiyeysto laakin ahlujanna laa yatabawaluun wax kaadiyo haba yaraatee sharaabkaasi uu yeelayaa ma jiro maxaa uu noqonayaa waxa weeyaan sharaabka iyo cuntadaasi ay cunayaan waxa uu noqonayaa jashaa macanaa sidii shay daaco yar oo kale axaadiista qaarkeedna waxaa ku timi in waxa weeyaan noqonaayo dhidid oo kale inuu noqonayo wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam weliba dhididkaasi mid qarmuunle maaha waa kariixil misk urtiisu miskiga waxaa la idhaa oo waxyaabaha la ursado ka ugu udgoona ayaa ay la mid tahay waxaa lagu ilhaaminayaa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo si fudud ay u odhanayaan tasbiix watakbiir ilaahay bay u tasbiixsanayeen oo ay u takbiiranayeen sida idinka neefta laydinku ilhaamiy marka aada neefsanayso neeftaasi wax hawlanayay kaaga baahanta iyo wax juhdiya inaad ku bixiso saas oo kale ayaa ilaahay subxaana watacaala ay utusayaan sharaabkeedana ilaahay subxaana watacaala jannada waa sifeeyey sifooyin aada iyo aada la yaab badan buu ilaahay ku sifeeyey dee sharaabkeeda caanaa kamid a oo biyaa kamid a oo khamribaa kamid a laakiin saddexdaasi iyo kuwa kaleba kan adduunyada lagu hayo lamid maaha waxaa rabbuu leeyay ina alabraara yashrabuuna min ka'sin kaana midaajuhaa kaafuura kuwii wanaaggii khayrka sameeyey iyo biriga waxa ay ka cabayaan buu leeyahay koob waxaa lagu khaldee lagu walaaqow yahay kaafuur macnaa waa shay wax udgoonaysiiya maaha sharaab dhadhan u leh ee dhadhankiisa waxaa raacay inuu udgoon leeyahay ayna yashrabu biha cibaad ullah yufajiruunaha tafjiira maaha sharaabaan haraadka biin ahayn oo qofku baahi dambe waxa weeyaan uu qabayo isagoo cabay waa mid ay ku cokanaanayaan buu leeyahy rabbi subxaana watacaala yufajiruunaha tafjiira manaa macnaheed waxa weeyaan meeshay doonaan bay la tegayaan sharaabkaasi maaha mid markay meel joogaana ay helayaan haddii meesha ay ka guuraan oo meel kaloo jannada kamida ay tagaanna ay waayaan maaha waa mid meesha ay doonaan ay u jiidanayaan waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamay sharaabkaasi inuu yahay mid daahira oo ka fog najaasaadka iyo qaaduuraadka wasaqaahum rabbuhum sharaaban tahuura waxaa rabbigood uu waraabiye ahluljannaha sharaab waxa weeyaan tahuura oo xataa haddii waxa weyan wax lagu maydho iska dhaaf inuu isagu daahir yahay wax daahirinaaya waxa weeyaan nadiifinaya khitaamuhu mis sharaabkaa markay cabbaan waxaa loogu khatimayaa buu leeyahy rabbi subxaana watacaala miski baa loogu khatimaya miskiga waxaa looga jeedaa bayna culimadu waa sharaab aada iyo aada u cad sida waxa weeyaan fidada oo kale waana aakhiru sharaabihim sharaabka u dambeeya ee waxa weeyaan ay cabbayaan waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamay il aada iyo aada u qurux badan oo u macaan oo tansiim la yidhaahdo in waxa weeyaan biyaheeda iyo sharaabkeeda loogu khaldayo waxa weeyaan sharaabka caynkaasiya sharaabka iyo naciimka caynkaasiya oo haraad aanay is arkahayn oo kulayl aanay dareemahayn ayaa ilaahay subxaana watacaala u diyaar gareeyey ilaahay subxaana watacaala ahluljannaha muu qaawin ilaahay dhar ayaa u diyaariyey waxaa rabbi subxaana watacaala uu ku qurxinayaa waxyaabaha la ysku qurxiyo dahabka iyo xululiga kale awaaxdiisa oo dhan kii adduunyada xataa ragga xaaraanta ka ah oo dahabkii ah ayaa waxa weeyaan iyo xariirtii ayaa jannadaasi ilaahay subxaana watacaala ugu diyaariyey bal dhegeysta ilaahay qowlkiisa yuxallawna fiiha min asaawira min dahabin walulu-a walibaasuhum fiiha xariir waxa ilaah u le waxaa loo xidhaya jannada dhexdeeda suuliyaal baa loo xidhayaa dahaba oo lagu qurxinaya iyo kuwa lu-lu ka samaysan wa libaasuhum fiiha xariir dharka jannada dhexdeeda ay ku xidhanayaana waa xariir buu leeyahy rabbi subxaana watacaala xariirtana waxaa lagu yaqaanaa inay tahay mid naciim oo jilicsan oo jidhka aan xaganahayn oo u raaxaynaysa jidhka oo waxa weeyaan qabow iyo jileecuu ka dareemayo waxaa kaloo rabbi uhi yuxallawna fiiha min asaawira min dahab wayalbasuuna iyaaban khudran min sundusin waistabraq muttaki'iina fiiha cala alaraa'ik waxaa loo xidhayaa buu ihi rabbi aayaddanna suuliyaal dahaba xagga dharka hadday noqotona dhar bay xidhan yihiin xariira sida aayadda hore ay tilmaantay xariirnimada dharkaasi waxa uu ku darsaday inuu yahay mid midabkiisa uu yahay doogo weliba waxa weeyaan ka samaysan sundus iyo istabraq sunduska waxaa la dhaha xariirta qaybteeda waxa weeyaan jilicsan istabraqana waxaa la dhaha xariirta qaybteeda adag waxaa rabbi uu tilmaamayaa dharkaasi inaanay la fadhiisan ahayn meel bood iyo dhoobiyo wax noocaasiya leh waxa ay ku gingigaan oo ay siqilaysan yihiin sariiro ilaahay subxaana watacaala uu u diyaariyey markaa rabbi wuxuu tilmaamayaa dharka ahlujannuhu ay xidhan yihiin mid la xidho ka ugu wanaagsan inuu yahay waayo waxa uu kulmiyey laba arrimood hadday noqoto xagga midabka waa midabkii u wanaagsanaa ee indhuhu ay ku doogsanayeen waa akhbar dooga weeyaan hadday noqoto xagga jileecana iyo waxa weeyaan jidhka inaanu xaganahayna waa xariir aada iyo aada u jilicsan waxaa markaa dharkan uu jamciye uu kulmiyey arag wanaag oo midabkaasi doogadii indhaha wuu soo jeedi soo jiidanaya iyo waxa weeyaan nucuuma jilicsanaan oo xaggaana jidhkii ayaa waxa weeyaan uu uga raaxaynaya wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo ka warramaya qiimaha uu leeyahay dharkaasi ahluljannuhu waxa uu leeyahay baraa ibnu caazib uhdiya lirasuuli illaahi sawbu xariir fajacaluu yacjabuuna min liin rasuulka ayaa waxaa loo soo hadiyey isagoo saxaabadiisa dhex jooga maro waxa weeyaan xariira dabeetana waxaa aada iyo aada maradaasi ula dhacay oo la yaabay saxaabadii rasuulka weliba waxay ka yaabeen xagga jilayciisa marka la eego faqaala rasuulu llah tacjabuuna min haada waar matanaad ka yaabantihiin bu tan adduunyada taalla xariirtan matanaad la yaabteen oo qalbigiina ku weynaatay lamanaadiilu sacad ibnu mucaad fi ljanna axsanu min haada afmariska ama tuwaalka uu cuntada iska mariyo saxaabiga sacad ibnu mucaad la yidhaahdo marka jannada uu galo ee ilaahay subxaana watacaala u diyaariyey ayaa tan aada la yaabteen ee aada la dhacdeen ka wanaagsan waa mindiil waxaynu ognahay mindiilka inaan ihtimaam badan la siin xagga quruxda aada loogama eego sidaasoo kale waxa way dhinacyo badan baa laga eegin laakiin markaa jannada lagu diyaariyey xariirtii adduunyada taallay isaga ayaa ka wanaagsan buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa iyaduna isweydiin leh dadka oo dhami quruxda noocaasi ee dahabka iyo dharkaama isku mid bay ka yihin ahluljannau iska midka isku midka ma aha wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam tablugu alxilyatu min almu'min xaysu yablugu lwuduu waxa ay ka gaadhaysaa waxa weeyaan qofka muuminka ah in quruxdaasi iyo dahabka iyo asaawirtaasi loo xidhaya halka waxa weeyaan weysada ay ka gaadho waxaa kaloo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya dharkaasi inaanu baaliyoobahay dharkan addunyada waynu garanayna inkastuu kula qurax badnaadu kula dhalaalo maalmaha hore waxaa sugaaya inuu baaliyoobo oo waxa weeyaan uu googoo oo aad tuurto kudaafad la geeyo laakiin dharka waxa weeyaan samadu sidaa maaha man yadkul iljanata yancam walaa yabas walaa tablaa siyaabuhu walaa yafnaa shabaabuhu buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka jannada gala wuu nicmaysanaya dhibaato la kulmi maayo dharkiisuna baaliyoobi maayo shabaabnimadiisuna waxa weeyaan dhammaan mayso waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamay dharkaa quruxda badan dee inay furaashyo iyo sariiro aada u sarreeyo ay kula dul fadhiyaan waayo dharka quruxda badani qiimo yeelan maayo haddii boodh lagula dul fadhiisto ama dhoodo lagula dul fadhiisto ama waxa weeyaan lala maro meel aan nadiif ahayn markiiba waa wasakoobaya laakiin ilaahay subxaana watacaala furaashi uu diyaariyey muttaki'iina calaa furush bataa'inuhaa min istabrak waxa ay ku jiqilaysan yihiin oo ay ku raaxaysanayaan ahlujannuhu furaashyo furaashyada waxaa lagu sifeeyey xaggooda hoose ee dhulka xitaa inay ka samaysan tahay istabra waa nooc waxa weyaan xariirta kamida oo aad iyo aada u qurux badan waxa ay yidhaahdeen culimadu markay aayadda fasirayaan waxaynu ognahay furaashka xagga hoose dhulka xigta iyo xagga sare in xagga sare la qurxiyo had iyo jeer ale madaahir ibni aadamku waxay jecelyiin inta muuqataa inay qurux badnaato markaa bal waxaad ka warantaa furaashkan xaggiisii hoose dhulka xigtada waxaa lagu leeyahay waa xariir weliba qurux badan xaggiisa sarena maxaad umalaynaysaa waa kasii qurux badiye wey furaashyadaasi maha kuwa dhulka ku dhegan oo qofka waxa weyaan dhulkii miskaha uu ka qabanaayo waa kuwa aada iyo aada u sarreeya wa furushin marfuuca buu ilaahay furaashyo la kor yeela weeyaan waa furaashyo ay ku raaxaysanayaan aada iyo aada u sarreeya furaashyo maaha weliba aan gogol lahayn gogol baa weliba dusha laga sii saaray gogoshaasi oo rabbi subxaana watacaala uu tilmaamay inay xariir tahay midabkeeduna uu yahay akbar indhuhu ay ku doogsadaan oo indhuhu waxa weeyaan ay soo jiitaan ahluljannuhu hadday noqoto xagga cuntada hadday noqoto xagga sharaabka hadday noqoto xagga waxa weeyaan dharka hadday noqoto xagga firaashyada hadday noqoto xagga waxa weeyaan sariiraha nicmadaasay ku jiraan waxa isweydiin leh sifadooda waa sidee qofka waxaa laga yaabaa ibni aadamka haddii nicmooyinkaas oo dhan uu helo laakiin isaga markuu is eego naftiisu aanay cajab gelin quruxdeedu iyo sifadeedu inaanu nicmada noocaasi aan u dhadhamin oo nuqsaan waxa weeyaan uu dareemo sida awgeed baa ilaahay subxaana watacaala ahluljannaha iyagoo sidoodii adduunyada ay ahaayeenun iska ah muu nicmadaasi siin laakiin sifadooda iyaga laftooda marka la eegana ilaahay subxaana watacaala waa hagaajiyey bal u fiirta xadiidkan wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucaadi ibnu jabal baa ka warinaya xadiidka imaamu tirmidina wuu soo saaray yadkhulu ahlu ljannati jurdan murdan kaanahum mukaxaluun abnaau halaatin wa halaatiin ahlujannuhu jannaday gelayaan iyagoo jurdana jurdan maxaa looga jeeda macanaa jirkoodu ma laha wax timaa macanaa jirkoodu ma laha waxa weeyaan wax timaa oo bimacnaa quruxdooda kala dhima waxa uu leeyahay murdan iyagoo bimacnaa biduuni lixya garhku markaa adduunyada la joogo waa qurux shaki la-aan laakiin waxa weeyaan waxa uu tusiyaa had iyo jeeraale qofka da'diisu inay waxa weeyaan kor u kacday ahluljannuhu markaasi si loo muujiyo inay yihiin shabaab da'yar wax goro ay leeyihiin ma jirta buu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaanahum mukaxaluun waxaad moodaa inay indhakuula yihiin oo indhakuul loo mariyey quruxda wejigooda markaaad eegto abnaau halaatin wa halaatiin da'doodana waa da'da saddex iyo soddon jirka waa marka qofku ugu qurux badan yahay ee xooggiisu waxa weyaan ugu dhamayska tiran yahay caqdu raabix markuu galo caqdiga afraad waxa weeyaan afartemeeyada qofku marka uu galo soddonka uu dhaafo waa marka qofku uu dhamaystirayo si ilaahi subxana watacaala uu ku tilmaamay aayaadka qur-aanka waxa ay leeyihiin ahlujannuhu suuradii uu lahaa nabiyullaahi aadam tabaaraka wa tacaala wuxuu yihi rasuulku calaa suurati aabihim aadam situuna diraaca waxay leeyihiin suuradii uu lahaa aabbahood aadam intii waxa weeyaan aan jannada laga soo saarin dherarkooduna waa situuna diraacan lixdan dhundhun ayaa kor ay u yihiin ana wax gaabniya oo warwar gelisa ma jirto waxaa rabbi uu ka warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam quruxda iyo dhalaalka wajiyadooda ay leeyihiin wuxuu ihi ina awala zumratin yadkhuluuna aljanna calaa suurati alqamar laylata albadr waladiina yaluunahum calaa suurati ashaddi kawkabin duriyin fi samaa idaaa wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahluljannaha kooxda u horeysa ee jannada waxa weeyaan gelaysaa suuradoodu waxay tahay marka la eego xagga iftiinka iyo dhalaalka sida dayicu weliba habeenada uu buuxo lix tobnaadkiiyo afariyo tobnaadkiiyo shan iyo tobnaad kuwa ku xiga kooxdaasi oo ka darajo hooseeya xidigahaasi waxa weeyaan aynu aragno kuwooda ugu iftiinka badan sidaas oo kale ayay u iftiimayaan laa yabuuluuna walaa yatagawaduun walaa yatamakhabuun walaa yadfuluun amshaaquhum aldahab warashxuhum almisk ومجامرهم الألوة أزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء وحلي رسولك عليه الصلاة والسلام ما كاتيان وما سحرونيان وما تفيان وحويا وحلاتك سوقها بل عنوف في مايان وحاي كفر من الجرفيره هو الذهب بيدت كودنا ومسك مجامرته الطبقات يدود والألوة wuxuu leeyahay dumarkooduna waa xuuru lciid waaynu tilmaami doono sifaadkooda waxaa ilaahay subxaana watacaala nicamka uu sii ahlu jannaha kamid a inuu akhlaaqdooda ka dhigay mid wanaagsan oo weliba isku wada mid a macnaa waxaynu ognahay dadka ibni aadamka adduunyada markay joogaan dabaaicdooda iyo akhlaaqdooda way kala duwan taasina waxay soo jiidaa dhibaatooyin fara badan iyo isku dhac fara badan ilaahay subxaana watacaala ahluljannuhu haddii waxa weeyaan ay isku dhacaan ama isqabqabsi uu yimaado ama isjiirita yimaado dee nicmadu dhadhami mayso sidaa awgeed ilaahi subxaana watacaala akhlaaqdooda wuxuu ka dhigay mid wanaagsan oo weliba isku mid a dhammaantood way iswada fahmayaan mid waxa weeyaan mid meel kaga dhacaya ma jiro mid waxa weeyaan mid hadal xun ku odhanayaa ma jiro mid mid ka kale hadalkiiya si xun u qaadanayaa ma jiro sidaasuu ilaahi subxana watacaala akhlaaqdooda u wanaajiyey laabtaasi haba yaraatee waxay isugu hayaan ma jirto wanazacnaa maa fii suduurihim min hillin ikhwaana calaa sururin mutaqaabiliin wuxuu rabbi leeyahay wixii laabtooda ku jiray ayaanu siibnabiu leeyahy rabbi subxaana watacaala xasad ma jiro hilli ma jiro cado laabta laysugu hayaa ma jiro waayo dee niciimkii dhadhami maayo oo qofka ibni aadamka u fiirso haddaad maanta qof isu cadhootaan oo aada isku xanaaqdaan ama qof waxa weeyaan aada xaasidayso ama qof aada cadho laabta ugu sido adiga laftaada ayaa arrintaasi ku raadeynaysa noloshaadu caadi noqon mayso wal walbaad dareemaysaa culays baad waxa weyaan qalbigaa ay ka dareemaysaa ilaahay subxaana watacaala si aanay nicmadu uga kala dhimin ayaa laabahooda waxa noocaasiya uu ka xaadhay waxaa rabbi uu leeyahay waxaanu ka dhignay ikhwaanan kuwo walaalaa calaa sururin mutaqaabiliin maaha kuwa sii kala jeeda oo qadaadkiiyo dhabarka isu jeedinaya sariira ayay ku dul fadhiyaan oo ay ku dul hurdaan oo ay ku dul jiqilaysan yihiin laakiin way isku soo jeedaan halkaasi ayaa waxa weyaan ay ka sheekaysanayaan waxay isweydiinayaan war naciimka maxaa sababay markaasay odhanayaan anigu waxa aan ku helay sida lay sheegay maalintii caynkaa iyo caynka ahayd camalkii wanaagsanaa ee waxa weeyaan aan sameeyey waxaanu ku helay miyaad garanaysaan markaan ehelkeega dhex joognay ilaahay baanu ka baqan jirnay subxaana watacaala waxaanu samayn jirnay ilaahay baanu u tukan jirnay nicmada noocaasiya inay ku heleen wanaagga ay sameeyeen sababtiisa ayay isaga warramayaan isma khilaafsana la ikhtilaafa baynahum walaa tabaaqud buuri rasuulku quluubuhum calaa qalbi rajulin waaxid yusabbixuuna allaha bukratan wacashiya khilaaf dhexooda ma yaallo ahlujanna isu cadhoon maayaan quluubtooda waxay ka dhigayiin sidii qof qura qalbigii yusabbixuuna allaha bukratan wacashiya shaqada ay qabanayaan waa maxay shaqo keliya hawl kale hayaan ma jirto tacabkii iyo warwarkii adduunyada iyo dadaalkii waxa weeyaan lagu dadaalayey in waxa weeyaan la gaadho raaxo waa ay ka raysteen shaqada ay hayaan waa in gelinka hor iyo gelinka dambe ilahay u tasbiixsadaan taasina weliba mid daal iyo hawl ay kala kulmayaan maaha sida neefta laynoogu ilhaamiyey ayaa loogu ilhaaminayaa sida uu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaynu ognahay qofku haddii waxa weeyaan uu nin yahay oo nicmooyin fara badan la siiyo laakiin waxa weeyaan wixii ilaahay uu ku lamaaniyo dumarka uu ka maqan yahay in waxa weeyaan nuqsaan uu dareemayo dumarkiina waa sidaas oo kale sidaa ogeed baa ilaahay subxaana watacaala waxa ahlujannaha u diyaariyey nisaa dumarka iyaga laftoodana ilaahay subxaana watacaala rag buu u diyaariyey oo jannada ugu diyaariyo nicmada noocani maaha mid ku gaara waxa weeyaan ragga waxaa rabbi uu ku tilmaamay sifaadka ay leeyihiin dumarkaasi sifaad ay dumar yeeshaan kuwa ugu fiican wuxuu yihi rabbi wabashir aladiina aamanuu wacaamiluu asaalixaat ana lahum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar kulamaa ruziquu minha min samaratin rizqa قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وحربوا إليه سبحانه وتعالى وحاو كورم يهورتا سندا سلوك مشارين يكوى لين إيمانك يا عملك صالحا inay tahay mid la fooq iyo dhaadheer hoostoodana webiyaal ay marayaan oo midho fara badanna waxa weeyaan la siinayo kala duduwan waxaa rabbi uu tilmaamayaa inay ku leeyihiin jannada dhexooda loogu diyaariyo aswaaj lamaanayaal baa loogu diyaariyey waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamaya inay yihiin dumarkaasi kuwa mutahara waa kuwa la tahiray wahum fiiha khaaliduun weliba nicmada noocaasi mid go-aysa maaha wuxuu leeya ibnuqayim raximahullah markuu aayaddan fasirayo ilaahay ahlujannaha wuxuu u kulmiyey nicmadii waxa weeyaan jirkooda oo waxaa loogu nicmeeyey webiyaasha iyo fooqyada iyo midhaha iyo nicmadii naf shahwatu naf naftu waxa ay leedahay shahwada ilaahay uu ku beeray haddii nicaamkaa kale la siiyo taasi ay ka maqan tahay nuqsaan bay dareemaysa taana ilaahay waa siiye wuxuu siiyey alaswaaj almutahara waxaa taana ay ku helayaan naciim alqalb qalbigoodu inuu dego oo xasilo iyo quratu lcayn indhahoodu inay arrinkaa ku doogsadaan oo ay ku qabowsadaan oo waxa weeyaan ay ku xasilaan waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamayaa weliba dee nicmadaasi inaanay go-ahayn wahum fiiha khaaliduun waxaa kaloo rabbi uu tilmaamayaa dumarka loo diyaariye ahluljannahu inay yihiin kuwa mutahara maxaa laga tahiray waxaa laga tahiray wax allaale wixii nuqsaan dumarka adduunyadu ay lahaayeen xayd ma leh oo bawl ma leh oo nifaas ma leh oo khaaiq ma leh oo candhuuf ma leh oo wax laabta ka soo go-a ma leh kullu qadir waa laga waa laga tahir ma laha nuqsaantaas oo dhan waayo waxaynu ognahay waxaas inuu nuqsaan yahay iyo adag qofku waxa weeyaan uu dhirsanayo sidaasoo kale maxaa laga tahiray waxaa laga tahiray wax allaale wixii akhlaaq xun ay lahaayeen dumarka adduunyada waayo taasi qofkii waa dhibaataynaysa haddii gabadhu wax weyan ay ku akhlaaq xumaato oo hadal xun uu ka maqlayo oo indho xun ay ku eegeyso weji xunna ay kula kulmayso hadday doonayso haba qurux badnaato ha nadaafad badnaato waxaa qofku uu dareemaya nuqsaan waxaana arrinka noocaasi uu ku noqonaya dhibaata iyo xanuun ilaahay subxana watacaala akhlaaqdoodana waa uu hagaajiyey waxaa rabbi subxaana watacaala uu ku sifeeyey inay yihiin xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam waa xuur macnaheedu waa maxay bimacnaa xuur waxaa la yidhaahdaa almar'atu shaabatu alxasanatu aljamiila alatii yaksuru fii cayniha asawaad maca albayaad gabadha dhalinyarta ee quruxda badan ee indhaheedu ay waawen yihiin ee weliba madowgu uu ku faraha badan yahay cadaankooduna aada iyo aada u dhalaalayo kuwa caynkaasiyaa xuur la yidhaha waa maqsuuraat waxa ay ku gaaban yihiin guryaha kuwa baxa maaha xataa suuqa ahlujannahu ay tagaan ragga ayuunbaa taga siduu tilmaamay rasuulku alayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed baa markay soo noqdaan oo guryahooda ay ku soo noqdaan oo dumarkii ay u yimaadaan ayaa waxay odhanayaan wallaahi izadtum xusnan waxaad soo kororsateen intii aada naga maqnaydeen qurux baa idiinsoo siyaadhay saas ayay odhanayaan marka waa maqsuuraat fi lkhiyaar teendhooyinkaasi lulu-a ka samaysan ayay degan yihiin waxaa kaloo rabbi subxaana watacaala uu tilmaamaya inay yihiin dhinac kale marka laga eegana kuwa raggooda ku gaabsaday raggooda indhaha ka lalin maayaan cid kale u hanqal taagi maayeen arrinka noocaasiya lagu tuhmi maayo loogana biqi maayo xagga noocaasiyana waa waa ka gaaban yihiin o raggooda cid aan ahayn waa ka gaabsadeen kaanahuna alyaaquutu waalmarjaan xagga caddaanka haddaad eegto waxaad moodaa buu leeyahay ilaahay subxaana watacaala alyaaquut walmarjaan dhagaxaanta quruxda badan ee cadcad weeyaan ee weliba cadaankooda safa u ku jiro saafinimo waxaa rabbi subxaana watacaala uu ku sifeeyey dumarkaasi fiihina khayraat xisaan inay yihiin kuwa khayraada waa khayraat marka la eego min xaysu alakhlaaq marka la eego xagga akhlaaqda iyo dhaqanka waa kuwa wanaagsan xisaan waa kuwa qurux badan marka la eego min xaysu lwujuuh marka la eego xagga wejiga iyo lownka waxa weeyaan marka la eego ilaahay markaa wuxuu u jamciyey oo u kulmiyey khayrkii akhlaaqda iyo sifaadka iyo khayrkii waxa weeyaan quruxda ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kuwa ilaahay subxaana watacaala uu diyaar gareeyey ma laha mid la odhanayo waa gabadh lasoo furay kuma jirta waxa weeyaan mid islaani waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamaya inay yihiin abkaaran inay yihiin curuban atraaba inay yihiin kuwa waxa weeyaan hablo waxa weeyaan bikriya inay yihiin curuban atraaban inay yihiin kuwa wuxuu tilmaamayaa rabbi subxaana watacaala naasahoodu inay yihiin kuwa sida xabadda rumaanka oo kale ah waayo arrinka noocaasi wuxuu sii kordhinayaa naciimka ayaa raggooda u sii kordhinaya raalli ahaanshana waa ugu siyaadinaya waxaa rabbi uu tilmaamanaya atraaban kuwa bimacnaa iskuda oo siman inay yihiin macnaa midna odhan maayo gabadhayda taasaa ka yar gabadhayda taasaa ka weyn gabadhayda taasaa ka qurux badan xagga quruxda iyo xagga daada iyo xagga wanaagga hadday noqoto dhammaantoodba waxayn waa ka simayin markaa rabbi subxaana watacaala wuxuu tilmaamayaa inay yihiin kaanahuna baydun makmuul waxaabaad moodaa beeg la ilaaliyey waxa culimadu ay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa beedka waxaynu ognahay inuu leeyahay qodob sare iyo xuub yaroo ka hooseeya oo waxa weeyaan wixii ujeedadu ay ahayd dusha ka xiga xuubkaa yaroo kala weyn xuubkaasi wax dhibaato oo la kulma ma jiro qodobtaasi ayaa ka sarraysa ma wasakoobo waxa weeyaan ma booroobo sidaas oo kale wax dhibaatayo lama kulmo waxaa markaa uu tilmaamaya ilaahi subxana watacala inay kaasoo kale yihiin oo weliba dee beedku wuu jabi karaa markaasay xuubkaa dhibaata gaari kartaaye waa maknuun waa maxfuud waa la ilaaliyey oo waa la dhowray markaa dumarka loo diyaariyeyna ahluljannuhu sifada noocaasiya ayaa ay leeyihiin bal wuxuu tilmaamayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qiimahooda isagoo inoo sheegaya walaw ifalacat imra'atu min nisaai ahli ljanna ila alardi lama- lamala-at maa baynahumaa riixan haddii gabadh ka mida dumarkaasi ahluljannuhu ay adduunkan usoo bixi lahayd dhulka waxay ka buuxin lahayd udug wala nasiifuhaa calaa ra'sihaa khayrun min addunya wamaa fiiha qofka adduunyadu ay la qiimo badan tahay bal ha eego wuxuu leeyahay masfarka yar iyo khimaarka yar ee madaxa ay ku sidato gabadhaasi ahlujannaha ka mida ayaa ka khayr badan adduunyada iyo waxa saaranba adduunyada saasay uqiimo daran bal rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam midkiin inta uu dhiga jeedalkiis oo jannada ka mida ayaa ka khayr badan adduunyada iyo waxa saaran iyo waxa waxa weeyaan qoraxi ay usoo baxdayba waxa uu tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo quruxdooda ka warramaya yuraa muqu suuqihimaa min waraa'i laxmi wamaa fi ljannati aczab wuxuu leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam intay qurux ka qabaan dhuuxooda ayaa laga arkayaa hilibka dabadiisa manaa saa marka loo eego hilibkooda quraaradoo kale ayaad moodaa dhuuxii ayaa waxa weeyaan ka dhex muuqda jannadana ma jooga buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid doobi jannada dadka jooga dhammaantood oo wada mutazawijiin weeye doobnimadu inay dhibaato tahay bay tahay tusinaysa ragga dhalinyarta dee dhibaata iyo kuwaasa taa shaki kuma jiro sidaa ogeed baa ahlujannaha taa laga ilaaliyeyo wamaa fi ljannati aczab buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam jannada nin waxa weeyaan dooba oo aan guursani kuma jiro waxa uu tilmaamaya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam nicmooyinka ahlujannaha la siiyey inay ka mid tahay in waxa weeyaan rabbigood subxaana watacaala wejigiisa ay arki doonaan waana nicmoa helanta ugu weyn ilaahay subxaana watacaala ahlujanna wuxuu ka odhanaya ma raalli noqotee markaasay odhaya maxaanaanu raalli noqon adigoo noo nicmeeyo jannada na geliyey naartiina naga badbaadiyey waxa weeyaan raalli ahaanshahaadiina aanu hellay markaa ilaahay subxaana watacaala markaasuu xijaabka isaga qaadaya rabbi bay subxaana watacaala arkayaan nicmo taa ka weyn oo waxa weeyaan ay heleen ama waxa weeyaan ay arkeenna ma jirto marka walaalayaal sifada jannadu aada iyo aad bay u ballaaran tahay qur-aankaanay ka buuxdaa sunnadana way ka buuxdaa waxaa haddaba la yaab le ibni aadamka iyadoo ilaahay subxaana watacaala warkiisa uu dhab yahay oo ibni aadamku uu yaqiinsan yahay arrinkaasi uu hubo oo u og yahay adduunyadan qiimaheedu intuu leegaya cumrigeedu intuu gaadhsiisan yahay oo u og yahay jannada qiimaheeda iyo nolosheedu say tahay u tahay mid daa'ima ayaa haddana uu ka door bidayaa adduunyadan yare faanigee dhammaanaysa nicmadaasi daa'imka bal tu'tiruuna alxayaata dunya bu ilahay leey ibni aadamkoo la yaab baad leedahay nicmada caynkaasiya ayaad noloshan adduunya aad ka doorbidaysaan oo aad waxa weeyaan adduunyo raacaysaanad xaqii u khilaafaysaan idinkoo arka waxa weeyaan nicmadaasi inta ay leeg tahay waxaa markaa qofka ibni aadamka ah ee labiibka ilaahay maskaxda caqli uu siiyey u habboon inuu garto qadarka adduunyadu ay leedahay iyo qadarka waxa weeyaan jannadu ay leedahay ilaahayna subxaana watacaala dariiqii loo mariyey waa caddeeyey oo wax daahi haba yaraatee ma saara dariiqii waxa weeyaan kaa leexinayana ilaahay waa kaaga digay marka walaala jannada waxaynu uga warramaynaa ma aynu sheeko iska noqoto waxa weeyaan layskaga maararoobo waxaynu uga warramaynaa waa inay horteena timaado kaanaha ra'yo cayn sidoo indhaha aynu ku hayno kale dabeetana arrinka noocaasi aynu raacino inaynu waxa weeyaan u diyaar garowno oo arrinkeenu uu noqdo sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu lahaa maali walidunya anigii adduunyo maxaana kala galay waxaan ka dhiganaya sidii nin raakiba oo geed ho geed hoostii harsaday oo inuu ka dhaqaaqo o ka safro doonayo oo gurigiisi ku noqonayo guriga markaa rasuulku u socday waa jannada adduunyadiina waxa uu ka dhigay geedka u harsanayo markaa inagu yaynan jannada guriga adduunyada yaynan gurigeenii ka dhigin maaha gurigeenii rasmiga aha waynu ka tegaynaa shakila-aano taa waynu ognahay gurigeenii rasmiga aha markaa walaalayo inaan dayicin aynu ku dadaalno nafta waxa weeyaan ha la xakameeyo oo ha laga xakameeyo waxa weya macaasi iyo mukhaalafaadka ha lagu sabartiyo ilaahi subxana watacaala taacadiisa jannada waxaa lagu hareereeyey buu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam xufat iljanatu bilmakaari jannada waxaa lagu hareeriyey waxyaaba naftu ay nacayso naftu waxa iyadu ay iska jecesha aragtideedu waa gaaban tahay daldalaadkan adduunyada iyo macaanka yaro koobanan meel aan gaarsiinahay ayaa iska jeceshay kaasi ayaa waxa weeyaan ayaa naarta lagu hare- lagu hareereeyey jannadana waxaa lagu hareereeyey waxa weeyaan bilmakaari waxa naftu ay nacayso naftu waxay iska jeceshay kasal iyo caajisnimo ayaa ku beeran waxay iska jeceshay waxa weeyaan inay iska hurudo oo aanay salaad tukan inay wax iska cunto iska cabto oo aanay waxa weeyaan soomin waxay iska jeceshay inay xumaan iska samayso oo aanay ku gaabsan intii ilaahay u xalaaleeyey waxay iska jeceshay inay iska hadasho naftu oo waxa weeyaan aanay carabkeeda kaantaroolin markaa naftu waxyaabaha ay jeceshahay ayaa iyadoo ibni aadamka la imtixaamayo ay necab tahay baan ujeedaa ayaa lagu hareereeyey waxyaabaha naftu ay necab tahay ayaa lagu hareeriyey waxa weeyaan jannada marka waxaa jiiri karo waxaa ka gudbi karo wy oo ikhtilaaf ku samayn kara qof naftiisa xakameeye saraysiiyey wixii naftu waxa weeyaan ay jeclaydna naartii baa lagu hareeriyey waxaa ka xakamayn kara oo ka celin kara markaa nafta naarta qof naftiisa waxa weeyaan ka adkaaday oo sabirsiiyey waana darajo aada iyo aada u sarraysa qofka gaadha ilaahay subxaana watacaala haynaga dhiga kuwa gaadha ilaahay subxaana watacaala jannada hayna gaadhsiiyo kuwa naciimka noocaasii hela ilaahay haynaga dhigo naartiiyo cadaabkiiyo jaxiimkana ilaahay naga badbaadiyo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed